sidii aad warkaba ku maqasheen hadda maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday xukunkii hore ee lagu riday wariye cabdilcasiis cabdinuur ibraahim kaasoo la xidhay bishii janaayo kadib markii uu waraystay gabadh sheegtay in la kubsaday suxuufiga ee gabadha ayaa bishii febraayo shanteedii lagu helay inay wax u dhimeen sumcadda hay-ad dowladeed ayna sheegeen dembi been abuur ah waxaana lagu xukumay min hal sanoo xadhiga bishan aynu ku jirno saddexdeedii ayaa gabadha la laalay xukunkeedii waryahana waxaa laga dhimay xabsigii halkii sannad ahaana laga dhigay lix bilood haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaa waxaan kula xiriiray weriye cabdilcasiis cabdinuur ibraahim waxaanan ugu horreyn weydiiyey dareerkiisa ku aadan sii deyntiisa kadib
waa idin sallimayaa dhammaantiina baagabjihowe aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta xoriyaddeydii dib aan u helo muddo aan xirnaa kadib dal fara badan la sameeyey oo qaybaha bulshada miidiyaha dadka oo dhan ay sameeyeen aan lagu guulaystay inaan xoriyaddeedii dib u helo marka farxad weyn bay ii tahay farxad weyn bay ii tahay inaan xoriyaddeedii helo oo aan la qaybsado dhammaan qaybaha bulshada iyo miidiyaha iyo dadkii gacanta weyn ka geystay inaan xoriyaddeedii dib u helo runtii la murugeysanaa eedaydii iyo kiiska aan ku eedeysanaa muddadaas labada bil iyo maalmaha aan xirnaana runtii dareen kala duwan oo aad u baaxad weyn ka muujinayay marka farxad bay ii tahay sambeerow inaan maanta dib ugu soo biiro qoyskayga iyo bahdii saxaafadda iyo dhammaan qaybihii bulshada soomaaliyeed dadka soomaalida iyo dadka aan soomaalida ahayn runtii kiiskan aadka uga walaacsanaa xaaladiisa iyo heerarkii uu soo marayba waxaan jeclahay inaan la qaybsado oo la wadaago farxaddaas mugeeda leh runtii maanta maalin weyn annaga banno ah oo yani noo soo hoyatay waan gartay marka sii deyntaada maxaa lagu sheegay maanta maxaa sabab looga dhigay waxaa sabab looga dhigay garsooraha guddoomiyaha maxkamadda sare horta maxkamadii qaybtii darajadii saddexaad ayeed maxkamadda sare horeyn waxaan usoo marnay maxkamadda gobolka banaadir darajada koowaad iyo rafcaanka oo midii labaad ahay marka cabashadii aan u gudbinay iyaga oo wakiiliga ah runtii dad qareenadaydii professor maxamed maxmuud afrax iyo doctor cabdikariim xasan gorod runtii aan rabo si gaara inaan iyaguna ugu mahad celiyo dadaal weyn ka geystay sidenteedii oo har iyo habeen u taagnaa dadaal badanna ku bixiyay qaabkii axuriyadeedi weli lahaa marka waxyaabaha loo tiigsaday waxay ahayd in xeer ilaalinta ay meesha ka sheegtay in cadeymo hor leh baaritaano kadib oo kiiska intuu socday la helay la ogaaday in waxyaabo ay dhaceen inkastoo markii la arkay cadeymahaasi iyo isbedeladii yimidba ay tahay in waxyaabaha lagu soo eedeeyay dabcan aan kulug lahayn aniga qareenadeediina runtii aada ugu doodeen ay u cadeeyeen marka maxkamaddu waxay sheegtay in xukunkii rafcaankii iyo kii horeba la jebiyey kadibna xoriyadda iyo dib lisiisay marka in cadeymo ku filan loo waayay waxyaabaha liigu soo eedeeyay sida ayaana liigu sii daayay waan gartay marka maxaa ku qorshaysan hadda wallahi horta hadda gordhaweyd baa xabsiga dhexe layga sii daayay raggaygii iyo bahdii saxaafadda baan la socday weli ma aanan nasan waxaan rajeynayaa marka aan nasto inaan ka fekero shaqadaydii iyo qaabka ay noqonayso iyo qorsheyga sida uu noqonayo waxaan rajeynaya statement inaan soo saaro oo runtii ku saabsan xaaladaasi wixii soo kordhana waa ogaanaynaa laakiin waxaan cadeynayaa inaan ahay shacabkii soomaaliyeed far ah shalayna bulshada u adeegaya isagoo bulshada u adeegaya xarig loo geystay maantana ku taagan wadadii saxda ahayd una taagan inuu medias u ka shaqeeyo contributionkiisa ku aadan inuu bulshadaas u adeego saxafigu waa indhaha iyo dhegaha bulshada intaasna inaan sii wado waan rajeynayaa waxbarashaha ii socotay oo sare inaan sii wadana waan rajeynaya intaas oo dhan ba ma laga yaabaa inaad qaaddo wax tallaabaa ku saabsan inaad dawladda magdho weydiisatid hadday ugu yaraato xitaa dhinaca sumcadda waxaan rajeynayaa inaan taas aan aan aan dib uga fakero inkastoo maxkamadda sare ba ay guddoomiyaha u cadeeyey arrintaas magdhowga iyo iyo ceedda ku saabsan taas ma filayo marka qaabkay ku imaan karto ma ma ma sii faahfaahin karo laakiin guddoomiyaha maxkamadda sare waxyaabaha uu soo hadal qaaday ay ka mid ahay ma laga yaabaa xadhiggan laguu geystay inuu kaa hor joogsado in warbixinadii iyo waraysyadii aad hore u samayn jirtay ku saabsanaa arrimaha kufsiga aad ka joogsatid wa shaqada saxaafadda sandherow waa taqaanaa marka saxafiga mar haddii shaqadiisa uu aqoon u leeyahay waana filaya professionkeyga intaan ka bartay saxaafada in igu filan iyo intaan jaamacadeydii digrii koowaad iyo mid labaad ba hadeer aan wado runtii marka shaqada haddaan ku guda jiro waxyaaba yani markaasi cadeymaha rasmiga ah warbixinta isku dheelatirankeedii iyo dhexdhexaadnimadeedii iyo iyo cadaalada iyo fortiska aan ka helayo intaasba haddii ay yihiin wax waadaxa oo yani aan ka imaan karin dembi ama qalab dhaca marka intaas ba haddii shaqadii si sax u qabsanayo waxay waxay sax ku tahay inaan inaan marnaba yani aan ku keeni karin saameyn kale kaasi waxau ahaa cabdilcasiis cabdinuur ibraahim saxufigii soomaaliyeed ee lagu xidhay magaalada muqdisho maantana maxkamadda sare ay sii daysay waxa uu khadka telefoonkai magaalada muqdisho igu warramayay intii aynu hawada ku jirnay